أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة الصلاة عمود الإسلام وتركها كفر وضلال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وفي سورة المعارج قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ثم عدد صفات بعد ذلك ثم قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام ومع أهميتها إلا أن كثيرا من المسلمين يخطئون في صفتها فلا يؤدونها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فما صفة الصلاة ثم يقرأ الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهذا السجود يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ويكرر ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك وما صفة الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم بعدما يسلم يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ندوديني كصاب سنيد صلاة يا أحكامتي إذا شعارك إذا صلوا كما رأيتموني أصلي حديث رسولك أيا وحي قلدنا بإذن الله تبارك وتعالى قيبتي اللباط maanta waxaynu ka soo warranay salaaddii casar dabadeed fadliga ay salaadu leedahay iyo ahamiyaddeeda iyo qofka ka taga xukunkeeda insha allah muxaadaradana waxaynu ku qaadanaynaa akhdaa'u lmusaliin dadka salaada tukada ama musaliinta akhdaada ka dhacda ayaa uu sheekhu inoo qaada dhigi doonaa waxaana inoogu martiyaa شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه الشيخ موسى محمد عبد الرحمن موسى ترح سجى أيام كسر دوينيا فليتفضل مشكورا ومأجورا بإذن الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة آه، waxaa إن شاء الله تعالى nadwadaa markaas walaaluhu ay soo qabanqaabiyeen jazaahum allahu khayran aan kaga qayb qaadan doonaa mowduuca ciwaankiisu yahay alaqdaa ashaa'ica fi salaa aqdaada amba gafafka amba khaladada ku faafsan salaada dhexdeeda salaada faralka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala markaasuu inagu waajibiyey ahmiyaddeedu aada buu adeg yahay ay u culus tahay waana waajibka markaas waxa weeye ugu weyn bacda altawxiid rukniga koobaad ee arkaanta islaamka iyo shahaadateynka tiirka markaas ugu weyn islaamka waxa weeye iqaamu salaa salaada markaas in la oogo si toosan loo tukado ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu faral yeelay waajibiyey salaada wa aqiimu salaa xaafidu cala asalawaat waxay ku soo aroortay iqaamu salaa iyadoo toosan amba dhammaystiran la kaalee weeyey arkaanteedi iyo markaas shuruuddeedu iyo waajibaadkeedu ifcalu asalaa salaada sameeya oo keliya lama odhan marna waxaa ilaahay subxaana wa tacaala u amray in la xifdiyo xaafidu cala asalawaat salaadda in la xifdiyo dhammaan arkaanteeda waajibaadkeeda wax kastay u baahantay in la ilaaliyo ayaa iyo keensanaysa salaadu markaas waa shayga ugu horeeya ee qofka acmaashiisa ilaahay subxaana wa tacala uu ka xisaabinayo yowma alqiyaamaha hadday hagaagto sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay acmaashiisa kale markaas waa hagaagaysa hadday xumaatana inta kale way xumaanaysa marka salaada qofka muslimkaa in waxa weeye uu ilaaliyo oo markaas lexojecel ahaan uu u tukado ayaa waajib ku ah oo iga geeyano markaas salaaddu ayna noqon akhdaada faraha badan ee salaada dhexdeeda ku faafsan waxaa lagaga bixi karaa waxa weeye tacalumu صifati salaati الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam in la barto oo qof kastaoo muslim uu barto habkii iyo tilmaantii rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam uu tukan jiray sidaa nadwada markaas astaanteeda ba shacaarkeeda laga dhigay salluu kamaa ra'aytumuuni usalli waa xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku markuu balballaadhiyey ee uu caddeeyey qaabka markaa salaada loo tukanayo ilaa uu ka gaadhsiiyey muuqaal ahaan amba ficil ahaan in rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaabkii salaada uu ku tusay saxaabada oo mimbarka markaas uu fuulo uu ku dul tukaday markaasuu yihi inamaa facaltu hada lita'tamuu walitacallamuu salaati waxaan sidaa u sameeyey si aad ugu dayataan oo salaada aada u barataan markaas haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam fariinta caamka uu bixinaya u tukada sidaad u aragteen anigoo u tukanay ta saxaabada arko inoo soo wariyey waana sida markaas axaadiista saxiixa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaga soo aroortay ee kutubta sunnada markaas waxa weeye kusoo aroortay markaas qofka hadduuna baran sifada saxda ee salaada loo tukanayo oo ihtimaam iyo daryeel uuna saarin akhdaadaas ka ka dhamaamayso ina daanweyneyn una noqonaysa maanta markaas mushkilada waxa weeye taagan dee intaan tukanayn iyaka ee astaantii islaamka in laga waayo salaada ahayd horta iyaka dhin meel iska dhin salaada markaas jumhuur almusaliin mucdamka dadka badankoodu tukanaya waxay u tukanayaan salaada markaas sidii ay arkeen amba ay maqleen ubay tukanayeen laakiin cilmi dhab ah oo waxa weeye sifadii salaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo yeelanaya ma jiro iyo dadaal lagu bixinayo maanta waad aragtaan imika waad aragtaan yani cidda yani aad kaga soo qayb gasheen khaladada salaada markuu ka hadlayo waa dadkii dalabatulcilmigaa soo maha badankooda dadka ugu bud ugu badanee markaas khaladadaas ay ka ka dhacayaan waa dadkaan cilmiga shareecada lahayn een dalabatulcilmiga ahayna cawaamu nnaas amba caamatu nnaas wey ay mudan tahay markaas mawaadiicda noocan oo kalea marka laga hadlayo inay ihtimaamka siiyaan ay ku dadaalaan xaqiiqatan markaas waa nooca ma yani ayaan dara ah oo aada looga murugoodo ayay dadku ka taageen markaas waxyaabihii diinta islaamka ahayd barashadiisa maala yasacu lmuslima jahlu qofka muslimka ayna u habboonayn inuu garan waayo halka laga taagan yahay akhdaadaa markaasaanu ka hadli doono way kala qayb qaybsamaysa waxaa jirta akhdaa ku saabsan fii hiyaabi lmusaliin wa satri alcawra fi salaa dharka dadku ay salaada markaas waxa weye ay ku tukanayaan iyo asturitaankii cawrada salaada marka la tukanayo la asturaayo waxaa jirta akhdaa ku saabsan fii amaakin salaa meelaha markaas salaada lagu tukanayo akhdaa ku saabsan khalado ku saabsan salaada meesha lagu tukanayo waxaa jira akhdaaun fii aqwaali salaa gefaf ka dhacaya markaas salaada hadallada markaas iyo aqwaasha hadallada lala imanayo ee la akrinaayo waxaa jirta gefaf ku saabsan fii afcaali salaa afcaasha salaada la samaynayo rukuuciyo sujuudda waayo salaadda waxay leedahay aqwaal waa hadallo markaas la akrinaayo sida faatixada oo kale akhriskeeda iyo afcaal la samaynaayo sida sujuud iyo waxay markaas rukuucda oo kale khaladadu markaas intaba way galaan akhdaa ku jirta fii salaati ljamaaca jirta salaada jamaacada ee waxay markaas jamaacahan loo tukanayo akhdaa markaas ku jirta salaadaha salaatu ljumca salaada ciideynka salaada markaa janaasada khalado iyo gefaf gelayaa jira akhdaa markaas gelaya mawaaqiitu salaa salaada waqtiyadii markaas waxa weeye la tukanaayey markaas akhdaadu waa ay badan tahay waxa weeye culimmaduna markaas kutub bayba ka qoreen ay u gaar yeeleen oo markaas waxa weeye ku ururiyeen waxaanu markaa insha allahu tacaala ku dadaalaynaa inaanu sheegno akhdaada faafsan ee dadkeena markaas aadka ugu dhex faafsan si markaas waxa weeye ishaaraad oo tilmaanana waanu u sheegi doonaa waayo haddii la idhaha mid walba hala sheego oo dhinacyo kala duduwan hala iska taago waxa weeye dee waqtigu noo suurtogeli maayo inanu xoogaa akhdaada ka mid a inaanu sheegno maqsuudkina markaas waa in lagu baraarugo oo laga digtoonaado oo markaas waxa weeye la iska ilaaliyo waxaanu u sheegi doonaa markaas qaab mutanawwica oo waxa weeye markaas kala duduwan dhinacyada kala duwan ee markaasay ku saabsan tahay akhdaada markaas ma'muumiinta markaas cid kastoo salaada tukanaya ku saabsan qaarkood waxay markaas imaamka salaada tujinaya ayay ku saabsan tahay waxaa akhdaada markaas ugu horeeya tarku lkhushuuci fi salaa in laga tago khushuucda salaada markaas lagu khushuucayo amba khushuuc la-aanta khushuucdu in salaada markaas lagu lagu khushuuco waxa weeye markaas dhuuxa salaada ay leedahi wey khushuucdu ilaahayna subxaanaه wa tacaala wuxuu dadka muuminiinta ku ammaanay inay salaadooda ku khushuucaan qad aflaxa almuuminuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun khushuucdu waa asalkeedu waxay markaas waa qalbiga markaas qofku inuu qalbigiisa soo xaadiriyo oo qalbigiisu markaas waxa weeye yani la socdo oo u fiirsanayo waxa waxay markaas uu akhrinayo iyo faqitaanka ilaahay subxaanaه wa tacala waxay markaas uu ku jiro ee qofku markuu salaada ku jiro ilaahay subxaanaه wa tacala la xidhiirsiin marka qalbigiisu qofkii uu soo xaadiro ee qur-aanka uu akhrinayo markaas uu ku tadabur u fiirsado ee uu qalbi joogo markaas waxa weeye uu yahay waxaa ka dhalanaysa xubnihiina inay iyakuna degaan oo waxawe markaas ay xasilaan ayaa ka dhalanaya markaas waxyaabaha sala salaada markaas en ka tegey ee aadka markaas u faafsan waxaa ka mida markaas waa khushuuc la-aanta salaada qofkuu tukanayo uuna ku khushuucahayn oo markaas waxa weeye uuna ka ka warhayn khushuuc la-aantaas oo haddee muuqaal faafsan oo dhammaanteen markaas aan wada dareemi karnoon waxa weeye cid odhanaysana ma jirto khushuuc la-aantaas aynay jirin maanta ilaa markaas yani haddii imaamkii in yani la noqday yani ilaa man raxima allah in imaamku la daba socdo dee hadduu saddex ragcadood kaga baxo tii afar tahay saddexdaa lagaga baxaya ilaa cid ilahay unaxariisa mooyaan maxaa ka dhashay karat اlwaswasati fi الsalaa waxyaabaha markaas akhdaada ee khushuuclaantu markaas ay keento in qofka salaada dhexdeedii waswaasku ku bato waxaana rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam inoo sheegay markuu qofku salaada galo inuu shaydaanku u imanayo siuu salaada uga kharibo oran udkur kada udkur kada ha xasuuso waxa xasuuso ilaa wax tukaday markaas una qofku una garanahay markaas taas waxyaabaha yani loo baahan yahay in qof walba naftiisa yani uu ka daweeyo oo uu ku dadaalo sidii markaa khushuucda salaad khushuucleh uu tukan laha weeye ugu horeeya mujaahadatu nafsigaa loo baahan yahy waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulan waina allaha la maca almuxsiniin in qof walba markaas uu ku dadaalo salaada markuu gelaayo ilaahay subxaanaه wa tacaala markaas waxa weye sortaagaayo ilaahay subxaanaه wa tacala uu la faqaayo inuu salaad markaas yani khushuuc leh oo waxa weeye qalbiga uu kusoo xaadirinayo salaada uu tukanayo oo muuqaalkiisa iyo xubnihiisa markaasay ka muuqanayso oo uu tukado uu iska ilaaliyo waxyaaba yani khushuuc la-aanta in keenaya waswaaskaa faraha badan qofka kusoo xaadirinayo shaydaanku keenayo iska ilaaliyo halka dadka meel fogbu dadka qaarkood la maraya khushuuc la-aantaas iyo waswaaskaas salaada dhexdeeda ka gelaya waxay dhahay nugto ay sheegeen yani dadka qaarkood baa salaada waxay ka dhigtaan meel dukaan xisaabta xisaabta ku xidhaan imaamkii baa ka tegaa waxa weeye markaas ragcad afraad buu ka tegey dabeetana dadkii baa markaas isweydiiyo isku khilaafay waar imiseynu taloyna tujiyey saddex baynu tukanay mise ragcad baa laga tegey mid baa waxa uu yidhi ragcaddii afraad waa laga tegey waayo waxa weeye markaas afar dukaan baan le oo dukaankii saddexaad baan maraya xisaab xidhkiisa kii afraad anigoo gaarin baa salaaddii laga baxay bu halkaasaan ku gartay in ragcaddii afraad aanu ka tagnay yani waa mujarad waa tusaale laakiin qof walba dee dukaana ayaa salaadda dhexdooda uga furan oo waxaweye markaas qofku khushuucdii iyo salaaddii markaas waxa weeye aan ka kaxaynay ilaa la noqdo markaas in salaadda imaamkaasun dee la daba socdo waxaa ka mid a markaas waswaaska yani salaada dhexdeeda dhaco khushuuc la-aantu ay ay keenayso in qofku mar uu dadka qaarkood waswaas fara badan ku dhaco takbira takbiirat alixraamka uu ka galaba xidhashadii salaada dadka qaar bayna salaada u xidhminba maanta o dhan buu ku celinaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar xataa takbiirtana markaas waa inu qofku waxa weeye markaas takbiiraadka ma'muumka uu tukanayo uu la imanayo hoos buu dhigayo codka maqashiimaya dadka in dadka la maqashiyo markaa takbiirta aad- aad salaada xidhanayso amba takbiiraadka aad la imanayso waa waxyaabaha markaas khaladada ee salaada ma'muumiinta ka dhacaya ka mid tahay adigu markaas waa inaad takbiirta ku dhawaaqdo laakiin codka waa inaanad kor u qaadin markaa sidaa korka ugu qaaday dadkii uu dhibaya isna waa ka isdhibay ee salaaddii waa inuu xidhmahayn waa shaydaankii baa markaa ka haysta salaaddii ugu xidh mar hadduu xidho waxayd inuu goosto inuu xidhu dee khalaas una shaydaanka markaas dee ulka dhigin inaad adeegsa waxaa ka mid a markaas faataxada ku celcelinteeda oo kale waswaas dadka waxaway markaas in ka gala Eh, waxaa ka mid a markaas kaasi waa khaladka koobaad ee waxay aadka u faafsan khushuuc la'aanta waxaa ka mid a markaas alsalaatu fi hiyaabi addayiqa alati tasifu alcawra salaada in lagu tukado dhar cidhiidhi ah oo qofka ku dhegan oo cawradiisii markaa tilmaamaya aad baa markaas taasina ay u faafsan tahay gaar ahaan dhalinyarada dhexdooda oo imika markaas dee modelada iyo dharka ee waxa wey marka soo baxaya dabagalka ku samaynaya de waataad aragteena qaar baa markaa suwaalada dhajiska ahee ayay xidhanayaane yani dirqiga iga iga siibkaadii dirqiga qofka lagaga saaraya xa- ayay xidhanaya kaasuu markaa salaaddii de kuwa salaada tukanaya ayay kusoo gelaya markaasaa caw- cawradiisii waxay ayaa dharkii ku dhegaya ayuu tilmaamaya oo taxjiimu ku samaynaya iyadoo culimmadu ka hadleen markaas yani bandaluunka salaada lagu tukanayo surwaalkan markaa inaku aanu kan maxaan ku dhahay inaku surwaalka u naqaan ayaa bandaluun la yidhaha surwaalkaa cidhiidhiga ah laakiin kuwan markaas yani waxaa ka sii daranba dee bandaluunkiiba kuwan maanta markaas soo baxee dee in badan oo dhalinyarada ka mid i salaadaha ay ku tukadaan ee salalka caadi u sifaynaya ku dhegandii markaasaa weliba waxaa dhaca mararka qaarkood cidhiidhigiisaas in cawradii ca- caadi ay u muuqataba oo uu ka faydmamaya ayaa mararka qaarkood dhacaya waana shay markaas de arrinkaas aan bannaanayn oo waxa weeye markaas qofka muslimkaa salaada markaas dee shuruuddeeda waxaa ka mid a satru alcawra inuu cawrada markaas waasturo maradii aan markaas si fiican cawrada u asturahayna salaada markaas in lagu tukadaa waxa weeye ma bannaano waxaa iyana markaas taa la mid a alsalaatu fi hiyaabi raqiiqa salaada lagu tukanayo dharka markaas khafiifka ah dharka khafiifka ah waa ka markaas waxa weeye cawradii ee waxa weye muujinaya oo dadka qaarkood ba waxay salaaddii ku imanayaan dhar aad u khafiif ah oo cawradii ay ay yani ay ka muuqanayso oo cawradii yani qarso aan aan qarinahayn ayaa markaas salaaddii ayay ku tukanayeen taasina markaas ma bannaano kii dayiq ah ee cidhiidhiga ah ee cawrada ku dhegayey ayaa markaas uu la mid noqonaya kan kale isaguna cawradii dee muujinaya khafiifka ay tahay cawradii waxa weeye ay- ay ka dhex muuqanayso mana banaano markaas dhar- dharka noocaas oo kalea ee salaada in lagu tukado qofkuna salaadiisa halis ayuu gelinaya dharkaa cawradiisii aan si fiican u asurahayn ee waxbay markaas ay ku tukanaya waxaa loo baahan yahay markaas inuu dhar cawrada asturaya ayaa waajiba inuu qofku salaada ku tukado iska ilaaliyo dharka aadka cidhiidhiga u ah iyo dharkaa markaas yani khafiifka ah ee waxa weeye markaas cawradii ay ka dhex muuqanayso labadaba markaas waa inuu iska ilaaliyo bandanuunka markaas inaku yani surwaalka aanu naqaano ayaa hormood u ah oo markaas waxa weye waxyaabaha keenaya ka mid a in waxa weeye qofku uu ku tukado dharka yani dayiqa ee surwaalka cidhiidhiga ah ambaba markaas waxa weeye kaa yani khafiifka laakiin de haddii qofkii bandaloonka maalan dee waxa weye markaas lagu imtixaamayba oo markaas dee waxa weeye uu uu xidhanayo inuu ka maarmahayn waa inuu tosho mid waxa weye markaas waasica oo ballaarhan oo cawradiina markaas waxa weeye aan aan ku dhegahayn oon cidhiidhi ku ahayn khafiifna markaas aan ahayn oo cawradiina ka dhex muuqanahayn waa inuu tasho oo iska ilaaliyo waxyaabaha markaas salaadiisii dee khalkhalka gelinayaba waxaa ka mid a ee kashfu bacd alcawra oo labadan horena xidhiir bay la leedahay qofka haddii markaas yani uu dharka cidhiidhiga ah mar uu salaada ku tukanayo ambaba dharkaa markaas ee khafiifka ah waxaa mararka qaarkood ka dhasha kashfu bacdi alcawra cawradii wax ka midi inay muuqato ay fiidato oo dee waad aragteen dad salaada tukanaya oo maalan kaa horeeya oo dabeetana cawradiisa xagga dambe wax ka mid ay muuqanayaan ayaa mararka qaarkood dhaca dharka noocaas oo kale ku tukanaya waana khalad markaas yani aada u faafsan cawradii dadka qaarkood gaar ahaan dhalinyaradaas oo maala oo kale surwaalada noocaas oo kale xidhanaya inay cawradii wax ka mid ay muuqato culamada islaamkuna waxay isku waafaqsan yihiin in waxawey markaas dee qofka cawradiisa ay muuqanayso ayna banaanayn salaada inuu ku tukado dhar cawradiisa ay muuqanaysa de hadduu cabdan u sameeyo oo u bareerana inuu ku tukado isagoo og dhar dhar cawradiisa wax ka mid ay muuqanayaan cawradiisa ay muuqanayso salaadiisu way buraysa haddii markaas uu yani ogaado kadib uu yani asturo inta yaro muuqato dabeetana uu asturo oo salaadiisu markaas way ansaxaysa lakin hadduu dharka noocaas oo kale ah ee cawradiisa ay muuqanayso ee markaas isaguna uu og yahay inaa cawradiisa faydmusu og yahay ugu bareeraya salaadii salaadiisu markaas way ka fasahaadaysa way ka buraysa markaas in la iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay waxaa cajiiba ragga qaarkood oo dhalinyarada ah dumarka waxay dee aada kala hadlaan dee dharka maaragtay waxa weeye cudhiiriga ku ah iyo ka khafiifka ah sida dumarka dharka cudhiiriga ku ah iyo ka khafiifka kuwa dee cawradooda muujinayo o xaaraanta ka yahi raggana waa ka xaaraan shardiga libaaska rag iyo dumarku way wadaagaya maaha shardi dumarkun gaar ku ah in qofka dharkuu xidhanaya cawradiisa u ku asturaya uu noqdo dhar markaa cawradii aan ku aan sifaynahayn oon tilmaamahayn xubnihii waxaw markaas cawrada ambaba aan khafiif hayn oo cawrada ayna ka dhex muuqanahayn rag iyo dumarka waa ka xaaran markaa sida dumarka loogu inkarayo ee aan loogu ogolayn ee xaaraanta uga yahay ayuu raggana markaas waxa wey xaaraan uga yahy waktiga markaa salaadana dee waa uu kasii daraya waxay keenaysa qofka salaadiisii dee inayna ansixinba ayay taasu keenaysa waxaa ka mid a khaladada markaas faafsan ee ku saabsan waxa wey xagga dharka salaatu rajul makshuuf alcaatiqayn salaada qofka markaas inuu tukadaya garbihiisi markaas waxa weeye ay fi muuqdaan oo waxba una markaas saaray badanaana waxay ka dhacdaa dadka markaas maalan oo kale markay guriga ku tukanayaan amba meesha maxaan ku dhahay shaqadoo kale ayay la iska fududaystaa markaasaa qofku waxa weeye la iskaga tukanaya iyadoo garbihii markaas ay iska muuqdaan salaadda la iskaga tukada rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa uu diiday inuu qofku salaadda uu ninku tukado iyadoo labadiisa garab ay muuqdaan oo waxba ayna saarnay can abi hurayra marfuucan waxaa ka soo aroray rasuulka calayhi salaatu wasalaam uhi laa yusaliyana axadukum fi thawb lwaaxid laysa calaa caatiqi minhu shay muttafaqan caleyh midkiin markaas yuuna ku tukanin maro keli ah oo garabkiisa waxba ayna saarnay markaas iyadoo qofka ay u suurto gelayso inuu markaas labadiisii garab asturo oo waxa weeye uu maro saaro yacni uma banaana sida ugu saxda badan ee culimmada ay ku tegeen muxaqiqiinta inuu garabkiisu markaas muuqda inuu tukado waad garanaysaan garabku ragga cawrada dee kama mid aha laakiin salaada libaaska salaada lagu tukanayo iyo libaaska markaas waxa weeye qofku cawradiisa kale khaarij salaa way kala duwanta markaa salaada marka uu tukanayo in labadiisa waxay markaas garab uu muujiyo una asturin uma waxay markaas ma banaan sa saxda nahyiga ayaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaga soo arooray jamcun min alculamaan waxay nahyigan waxa wey markaas waa litaxriim waa xaaraan waayo waxa markaas ka sarfinaya taxriimka nahyigaa ma jiro oo cad shardi wuxun ba alqudra inuu karayo dee qofku haddii markaas uuna karahayno sida xadiiskii kale kusoo aroortay mara qura uu haysto oan xaggii sare iyo dushii u gaadhahay markaa dee inta hoose ayuu ku asturay waa xaal alcajzi weeye dee taas oo markaas waajibkaas uu ka dhacaya ma karayo laakiin hadduu karayo laba maro uu haysto waa in markaas waxa weeye hoosana uu yani mid ku asturo cawrada hoose garbahana markaas ka kale uu ku asturo sida axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam kusoo artay madhabka jumhuurka waxay leeyihin waa makruuh oo waxa weeye markaas ayay iyaku leeyihin laakiin qowlka hore ayaa waxa weye markaas sax waxaa ka mid a markaas akhdaada amba gefafka markaas faafsan ee salaada lala yimaado dhexdeeda cadamu tazayuni lisalaa salaada markaas qofku inuuna isku soo hagaajin uuna isku soo qurxin salaada markuu gelaayo tanna waa waa xaalad martabad ka sii sarraysa salaada markaas in cawrada la asturo waajibkaa qofka muslimka waxaa laga doonaya markuu salaada tukanayo inuu cawradiisana waa inuu asturo waajibka in la asturo waana in markaas salaada uu galo sida ugu hay-ada qaabka ugu dhamaystirtira waa inuu galo oo libaaska markaas waxa weeye ugu fiican ee ugu munqaalka badan waa inuu markaas waxa weeye salaada uu ku galo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu yihi yaa bani aadam khuduu ziinatakum cinda kuli masjid ee cinda kuli salaa ziinatakum lama odhan libaasakum amba ustura cawraatikum lama odhan laakiin waxaad isku qurxinaysaan waa xaalad markaas waxa weeye ka sii sarraysa waxaad markaas waxa weeye quruxda idiin ah ee muuqaalkiina hagaajinaya ayaa ilaahay subxaanaه wa tacala uu leeyahay qaata markaad salaada tukanaysaan waxa waxa wey markaas cinda albayhaqi fi sunan waxa wey markaas kusoo arooray iyo cinda dabarani xadiid markaas culamada qaarkood ay waxay markaas quweynayaan in rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam yihi idaa sallaa axadukum falyalbas thawbey fain fallahu xaqu an yutazayana lahu midkiin markuu salaada tukanaya labadiisa maraba ha xidho ilaahay baa subxaanaه wa tacala waxay markaas u mudan cid waxa weeye markaas laisku qorxin aar waxaa jira mashhuura ibnu cumar baa naafic baa arkay markaa isagoo yani salaada waxa weeye tukanaya oo waxa weye markaas yani maro qura ku tukanaya culamada qaarkood waxay soo wariyaan in markaas yani madaxiisa uuna xaasir ras u ahaa inkastoo lafdiga xaasir ras waxa weeye yani kutubta markaas aarkaa sheegaya uuna markaas kusoo aroorin lakin shekh islam temiya majmuc fataawa meelo ka mida kutubtiisa ku sheegay markaasaa wuxuu ku yidhi dabeeto haddaad aankoore laa bax oo dadka u tag sidaa markaas miyaad ugu bixilay markaasuu ku yidhi maya ui suu ku yidhi fallahu xaqan yutazayana lahu ilahay baa subxaana wa tacaala dee mudan in la isku qurxiyo waxay markaas la isku hagaajiyo markaas waxaa la doonaya qofka muslimka salaadda markuu gelaya qaabka ugu fiican iyo libaaska ugu fiican inuu soo xidho oo ilaahay subxaana wa tacaala ishortaaggu waxay markaas ishortaaggi ugu soo diyaar garoobadii dadka qaarkood waxay salaadii ku gelayaan dharkii waxa weeye markaas hurdada dharkii hurdada ugu talagalay una dabadda ugu baxin salaada ku tukanaya qaarkood dhar markaas waxa weeye yani wasakhaysano maanta o dhan markaas uu ku shaqaynayey ayuu salaada waxa weeye ayaa ku gelayay markaas ma fiicna taas arrin waxa weeye markaas haboonna maaha waxaa la mid a markaas taas oo kale salaad makshuuf ras waxyaabaha qaababka laga fiican yahay in qofka salaada ogolo iyadoo madaxiisu markaas uu faydan yahay oo waxba yana saarnayn madhabka markaas xanafiyada waa makruh salaada inuu qofku galo markaas isagoo madaxiisu muujisan yahay oona waxba saarnayn aad bayna u adkeeyaan oo dee wadamada madhabka xanafiyada ka faafin haddaad tagto koofiyadaha masaajidadu ka buuxo xataa haddaad gasho adoo bilaa koofiyada markaad salaada gasho midka kaa dambeeya madaxa kuu gelinaya ya ayib waana markaas ikhtiyaar sheekh alalbani raximah اllah wuxuu doortay sheekh alalbani qofka salaada in lagu galo iyadoo madaxiisa qofka uu muuqdo inay makruhto madhabka waxa weeye ayuu ayuu rajaxay sheekh alalbani raximah اllah madhabka jumhuurka waxay markaas qofka salaadiisa iyaduu madaxiisu faydan yahay hadduu galo waa curada lakin ay u asuran tahay markaas de waa saxiixa wax saarana markaas waxa weeye ma jiro laakiin mar walba waxay ka hor imanaysaa qaabka waxa weeye fiican ee wanaagsan ay tahay in salaada markaas lagu galo khuduu ziinatakum cinda kuli masjidin ilahi subxaana wa tacaala yidhi alimaam nawowi majmuuca waxa odhanaya yani waxaa mustaxaba inuu qofku markaas salaada sida libaaska ugu fiican uu ku galo isagoo cimaamadanoo khamiis xidhan bu waliba markaas ka bilaabaya in inuu galo waxay kasii daran tahay markaas taaso hadduu qofki imaam yahay dadka is hortaagaya dabeetana madaxiisuna uu faydan yahay bandaluun cihir uuna xidhan yahy surwaalna u xidhan yahay dadkana uu is hortaagaya way kasii foolxun tahay qofka dee musalliga isagu gaar iskaga tukanayay taasaa kasii foolxun qofka dadku is hortaagaya marka haddaad imaam noqonayso de lan imaamku waa hogaamintii salaadee maxaa la doonaya dee qaabka ugu fiican ee ugu muuqaalka badan ee hadiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu waafaqsan inaad dadka ku hogaamisa la doonaya ad ku tujisa salaada ile adigu hormood baa to xataa dadka kale waa kuu dayanaya salaadii inaad adiga qaabkaaga inu fiican lakin dad suuraad celiil ee xidhato madaxaaguna markaasuu kaashif ra'sina markaasuu yahay maha ma fiicna dee qaabkaas qofka imaamkaa ay aad iyadoo qof kastaba ayaan u fiicnayn lakin qofka imaamkaa aada uguma fiicno waliajli dalika dalabat اlcilm markaad sidaa tahay waxba ha horumarin adugu qofka joogee dee qiraadii waxa ku fiicane maxaan ku dhahay dee laakin libaaskiisa uu fiican yahay ha tujiya dadka macnaheedu ma lihin waa xaaraan inaad adoo yani surwaal xidhan dadka ad tujiso amba madaxaagu u muuqdo taa markaas dee lama laha laakiin qaabkii dhamayska tirnaayo fiicnaa ma aha markaas ta waa inaad iska ilaaliso ayaa loo baahanya waxaa ka mid a markaas taas haddawnu xagga libaaska iyo waxyaabaha ku saabsan weeye aljahru biniya cinda dukuuli fi sala waa ka mid a khaladada gefafka aadka ufaafsan ee dadka yani badankooda markaas ku saabsan in niyada lala jahro oo lagu dhawaaqo marka salaada la gelayo waxaa culamada muslimiintu markaas dhammaantood ay isku waafaqsan yihiin salaada waxaa lagu galaa waxa weeye markaas yani niyadu horta maxalkeedu waa alqalb taasaa la isku waafaqsan yihin niyadu inay ka godo ay ka xidhanto qalbiga salaada aad tukanayso rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi inama alacmaalu biالniyaat markaa qalbiga aad ka goosato waxaad ku gelaysa dee takbiirat اlixraam allahu akbar waxaa markaas muctabarkiina waxa weeye niyada qalbiga aad ka goosanayso waana bilijmac carabka waxaad kaga dhawaaqaysaa muctabar ma aha haddaad niyada ka goosato inaad duhur tukanayso od carabkaaga casar kaga dhawaaqdo wuxun baa muctabara mar walba waxa qalbiga aad ka goosatay oo salaaddii duhr inaad tukanayso niyadu cibro ma aha carabka in lagu dhawaaqa cibro maxay ma ma laha lama ictibaarinayo axaadiista rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam hal xadiisay ku soo aroortay in takbiirat اlixraam xidhasho uu ka hormari jiray oo salli farada la odhan jiray lama hayo saxaabadiina lagama hayo waxay markaas taabiciintiina lagama hayo taabicu taabiciinna lagama hayo dhammaantood culimadu waxay isku waafaqsan yihiin niyada markaas meesha ka guntamaysa inuu qalbiga yahay wa maxaluha alqalb markaas in carabka salaadii lagaga dhawaaqo salli salaat الظuhr amba salaat اlcasr ma'muuman amba imaaman ilaa akhriha meel markaas sal iyo raad ay ku leedahay haba yaratay ma jiro rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam axaadiista sifada salaada uu ku caddeeyey kuwa saxaabada markaas sifada salaada uu ku baraayey saxaabigii masjidka soo galay salaada markaas aan yani sidii loo baahnaa u tukan rasuulka calayhi الsalaatu wasalam muxuu ku yihi markaad yani salaadaad isku taagto fakabir miyuu ku yihi markaa usalli faradan le abadan meelay ku soo aroortay ma jirto aimada islaamkee waxay markaas ka kaale saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin aimada islaamkee culimada waaweyn alimaam axmed bin xambal maalik shaafici waxay markaas abu xaniifa hadal sariixoo cad oo laga hayaa ma jiro markaa niyada ku dhawaaqitaankeeda salaada wax laga hayaa ma jiro waxaa macruufa markaa mutaakhiriinta shaaficiyadu inay waxay markaas kutubtooda ku sheegeen kutubta mutaakhiriinta shaaficiyada qoreen sida maalan safiinat sala oo kale marka waxayna yidhaaheen yani waxa carabka lagu dhawaaqo waxaa lagu xoojinaya waxawaya markaas niyada laakiin niyada xoojintu markaas hadday niyadu in la xoojiyo u baahan tahay dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo sheegi laha oo ummadda oo caddayn laha mana banaano markaas shay salaadii ku saabsan tiirkii labaad ee ummadda muslimiintu dhammaantood u wada baahayna waajib ku ah baresh in rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax ka mid a uu caddayn waawadi waa istixsaan ayay wax wanaagsan u arkeen laakiin ma maqaamkii cibaadada ku jiroon la aqbalahay hadalka alimaamu shaafici baa mar ku dhawoonay man istaxsana faqad shara wax cibaadaha hadduu qofku u arko inuu wax fiican yahay oo bilaa daliila qof sharci markaas waxa weeye dejiye uu noqonaya sida ogeed waa ra'yi daciif ah oo marjuuxa oo mutaakhiriinta markaa shaaficiyadu ay sheegaan laakiin meel culimmada islaamka kale uu kaga soo arooray ma jiro waxaa markaas yani shay bidca weeye aan aan maxaan ku dhahay banaanayn markaa waxa shaygu markuu bidcada yahayna mafaasid baa ka dhalashay mafaasidda ka dhashay maxaa ka mid ah in markaas dadkii waswaas uu ka geliyo oo dadka qaarkood baa salaada kole anigu dee ma tukado maba garanayo salaada sida loo xidhay sheekh bal horta xidhashada salaaday bar waayo duhur baad u laqintay casarna ii sheeg buu leeyay haddana subax maanta salaaddii la tukado uu waswaas dadka qaarkood ka geliyo sida loo xidha salaada maba aqaan buu leeyay qaarkood baa salaada markay gelayaan waxa weeye maanta o dhan ku celcelinayay usalli farada culimada islaamkuna wataan sheeg waxay isku waafaqsan yihin cibro inayna lahayn carabka waxaad kaga dhawaaqayso ee muctabarkuu yahay qalbiga dhammaantood ay isku waafaqsan yihin waxaad qalbiga ka goosatuun baa leegaya inama alacmaalu bniya waxaa doonta carabka kaga dhawa kaga dhawaaq isna maantao dhan buu isku dhibay dadkii markaas agtiisa ku tukaday ayuu waswaasinay oo salaaddii uu ka qaribaya dee iyaku faatixad bay say akrinayaan isaguna usalli baa maantao dhan ba uxurmi la dabada waswaas shaydaankii baa soo raacay itifaaq baana culimada qaarkeed ay kusoo guuriyeen markaas in yani dhawaaqitaanka lala jahro oo qofku markaas cod uu qaado kor uu qaado inay xaaraan tahay culimada qaarkood itifaaq bay kusoo guuriyey iyadoo asalkeedaba bidcayta leanno dadki bay salaadii ka fasaahadinaysa oo ay ka waswaasinaysa marka taas ma waxa weeye way fara inkastoo dad badan hadda ay fahmeen laakiin haddana markaas wa de ilaa hadda way sii jirtaa ya waana ciyaar kala dhimanoo markaad leedahay salaadii duhrub baan tukanaya oo faral ah ano ma'muuman ah ama muqtadiyana maxaa kaa dhiman masjidkii nakiilna waan ku tukanaya ya haye sala- waxa weya saacaddaan ku jiraan waa imise waa laba iyo tobankiiyo barhkii imaamkan u tujinayaan waa ibraahim amba sheekh fulan ayib weli way kala dhawanta markaa dee niyadii si lo- loo markaa meel ay ku jirta taasi ma jirto waxyaaba mukhaalafaadka loo baahaya la iska ilaaliyo dadka markaas in la fahansiya loo baahaya dee idinku waad garanaysaanoo dad dalabatul cilmi aati waxaa ka mid ah markaas gafafka salaada ku jira aadka u faafsan cadamu taxriik اlisaan biاlqira'a waladkaari fi الsalaa wa idbaaqi shafatayn inaan carabka la dhaqdhaqaajin akriska faatixada marka la akrinayo iyo markaas adkaarta kale ee salaada dhexdeeda lagula imanayo oo qofku debna u iska xidho yani waajibku waxa weeye qofku faatixada markuu akrinaayo dee inaad faatixada akriday waa inaad carabkaaga dhaqaajiso ood ku dhawaaqdo weeye faatixadii kadalika waxyaabihii kale aqwaasha eh waajibaadka salaada eh, wax- iyo suninteedaba waa in markaas waxa weye aad ku dhawaaqdo carabkaad kaga dhawaaqdo dadka qaarkood debnaha way isku xidhayaan waxaad arkaysa debnaha maba dhaqdhaqaajinayaba afku isku xidhay marka miyuu akriya xaggee buu ka akriyay miyay ka akrismayso faatixadu qalbiga abadan qalbiga ka akhrismi mayso waa inaad carabka markaa ka akrido rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu laa salaata ilaa bifaatixati alkitaab marka waa yani dee rukni amba waxay markaas waajib waajibaadkii salaada faatixada in la akriyo waa inaad ku dhawaaqdo dad badan bay arrinkaas markaas ee ku dhaca imaanba ha noqdo amba markaas maamuum dadka tujinaya ha noqdo ood arkaysa isagoon car- carabkiisaan dhawaajin dhawaaq dhaqdhaqaajinahayn oon akhris samaynahayn sida waajibkuna waa maxay in carabka markaas uu dhaqaajiyo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay leeyihin waxaan ku gerin jirnay inuu akriyi jiro bidiraabi lixyati garhkiisu inuu ruux maayo u dhaqdhaqaaqayo yacni waxay daliilu tahay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu akrinayay de mararka qaarkoodna de way maqlayeen ba rasuulka calayhi salaatu wasalaam akrinayo waxaa sidaasoo kale markaas halkaa iyana eenta waa khalid weynkaas oon sahlanayn in qofku niyadda uu- uu uu yani iska taagnaado una carabka ku akrin qiraa'ada qof salaadda waxba mu akrin bay macnidu ka dhiganta marka salaaddii dee muu tukan ila salaa- faatixadii uma akrin waajibaadkii kale aqwaashii la akrinay lama yimi waxaa ka mid a saasoo kale iyana khaladka xidhiir la leh adkaarta dubur salaa la akriyo inaan markaa dadka qaarkood ku dhawaaqin ee laakiin taswiit uu sameeyo ya waxaan ma garanaysaa cod oon la garanahayn oon la fahmayn ku dhawaaqi maysan buu iska leeyahy maba tak- waa inaad ku dhawaaqdo ya takbiirtii waxay markaas taxmiiddii tasbiixdii waa inaad ku dhawaaqdo oo carabkaaga ay ka soo baxdo de laakiin haddaad fartuun am rogto ambaba dee tus muxuuna aad rogto oonad kuba dhawaaqinba ma tak- adkaartii lamaad imanba ayib waxyaabahana markaas deg dega keenaya oo loo baahaya qofku inuu iska ilaaliyo dee deg deg waa xagga shaydaanku ka yimaada qofka dedejinaya waxaa ka mid a gafafka dadka salaada dhexdooda ka dhaca ee faafsan aliltibaatu fi salaa ligayri xaaja daymada markaas salaada dhexdooda qofku daymoonayo iyadoo wax keenaya inay jirno baahi waana khalad markaas aad u dhaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisha markay weydiisay daymada markaas salaada qofku daymoonayo dhinacyada uu eegayo midig iyo bidci uu eegayo waa ikhtilaasu yakhtalisuhu shaydaanu min salaati alcabdi buu waa dhufasho markaas shaydaanku uu dhufanayo qofka salaadiisa salaadiiba uu ka qaado wuxuu sii eegayaaba markaas yani ya wuxuu sii eegaya dee meydkeedi ya jufsadii dhimashadiisu sii eegaya shaydaan baa qaatay salaad bilaa khushuuca weeyed oo shaydaan qofkii uu ka ka qaatay iltifaatadaas haddii qofkii gaadhsiiso inuu markaas ka jeesto waxa weeye yani jihadii qibladii inuu ka jeesto haddii uu ay ay keentaba uga jeestaba waxay keenaysaa salaadiisu markaas waxa weeye inay burto ayay keenaysaa marka iltifaatada eh, faraha badan waa waxyaabaha kutusaysa khushuuc la-aanta ayay markaas ayan kutusaysa in laga digtoonaado markaas ayaa loo baahan yahay xadiiska rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku soo arooray ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu soo qaabilaya addoonkiisa salaada ku jira maa lam yaltafit intuuna daymoon markuu dhan daymoodana acrad canhu ilaahay subxaanahu wa tacala uu ka jeesanay markaas qofku inuu qalbigiisa soo xaadiriyo oo iltifaataadka iyo daymooyinka faraha badan uu iska ilaaliyo ee, ayaa waajiba loo baahan hadday xaaja keensato kale way soo aroortay inay bannaan tahay axaadiista way ku soo aroortay laakiin waxaa laga hadlaya taan wax haba yarate keensanaya ayna markaas waxa weeye ayna jirin itifaata maalan imaamkii isag salaadii buu galay isagoo bilaaweysa taxaajudii keenayso kale dabeetana wuxuu doonaya qof inuu naayib kasii dhigto dee salaada dadka tujiyada ilan ka dhaqaaqi maayona soo maha markaas inuu eego oo soo qabto qofkii munaasibka ku ah intuu xaggiisa dambe eego taasoo kale da way banaanta xadiiska abubakr markuu dadka tujinayay saxaabada gacmaha garaacay markii rasuulku safka soo galay waa kii eega dabeetana arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu salaadii soo galay dee u baneeyey taasi culimmadu u deliishadaan tabaahiday keenayso laakiin tii kale ma banaano waxaa ka mid a markaas kafafka aadka u badan dadka qaarkood ka dhaca rafcu lmusalli basarahu ila sama in dadka qaarkood indhahooda markay taagan yihiin qiyaamka ay xagga sare eegayaan qofku marka uu taagan yahay waajibku waa maxay salaada uu qiyaamka xaalu qiyaam uu ku jiro waa inuu eego markaas mawdaca sujuud soo maaha hortiisa waxay markaas waa inuu eego meeshuu ku sujuuday waa inuu eego laakiin xagga sare markaas inuu eego oo indhihiisa kor uu taago waciid shadiida ku saaro nahyi aada u daran ba ku saaro rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi xadiidka anas maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum ila asamaa fii salaatihim maxuu yahay arrinka iyo shaniga dad indhahooda kor u qaadaya aragtidooda markay salaada ku jiraan layantahunna can daalik aw latuqdafunna absaaruhum akhrajahu lbukhaari arrinkaa ka hareen oo ka hareen amba la dhuftee markaas indhahooda laga dhuftay yacni cuquubadaas waxay keeni kartaa hadduu qofku daba badheelo inuu ilaahay ku ciqaaboba aragtidiiba inuu ilahay subxana watacala qofka ka dhufto ayay keenaysa ay keeni karta aragtidii qalbigana ilaahay subxana watacala uu ka dhufto qalbigiisa waxbuu ka arki waayo ila midna waa aragtida indhehe waxaanu ku arkayno midna waa ta qalbiga marka labadaba ilahay uu ku ciqaabi kara qofka markaas hadduu arrinkaa u badheelo markaas waa inuu iska ilaaliyo ayaa waajib ah uu ka digtoonaado waxaa ka mid a markaas gafafka iyo kuna faafsan musaabaqatu liimaan إلى الركوع أو السجود أو التأخر عنه في الركوع أو السجود إن إمامتي مركز لوغة هرمرو ركوع دي iyo sujuudi amba aad looga dambeeyo waxa kale aan banaanayna in lala socdo waayo imaamka rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu inna maj'ala al-imam yutamma bi imaamku maxaa loo sameeyay si loogu daydo markaas markuu rukuuco waa inuu qofku rukuuco markuu sujuudo waa inuu sujuudo waa inuu fangashanaado afcaasha markaas uu fan galo waxay markaas markuu galo isaguna ka daba galo ruknigii markuu galo waa inuu markaas waxbay ka daba galo inuu markaas la socdo hal mar uu la galo maalan takbiirat alixraamka ka soo bilaamaysa qaar baa hal mar imaamka la xidhanaya ma banaana inaad markaas waxa weeye aada dib uga dhacdo takbiirat alixraamkii maalan haddaan ka soo bilowno oo isagoo imaamka xidha aad iska sii joogjoogto iyana maxaan ku rahda ma banaana markuu xidho waa inaad xidhato rukuucdii saasoo kale sujuudii inaad maxaan ku dhaha markuu galo aada la gasho rukuucdii adla isku mar wada rukuucdaan amba aad isku mar wada sujuuddaan amba inaad aada uga dambayso amba inaad waxa weya markaas la socoto intaa midna markaas ma banaano leanna kudayasho ma jirto markaas amba aad baad dib qofka uga dhacay amba aad buu uga dambeeyey amba uu la socda waxaa la doonaya waa mutaabaca amba mucaaqaba inaad la socoto isagood fan gashanato ayaa la doonaya waxaa mararka qaarkood dhacda in yani intuuna rukuucdii ka soo kicinba ay qofku rukuucdii qaarkood ay ka soo kacaan degdeg uu keenayo sujuuddii imaamkuna markaas ka soo kicinba madaxii ka soo qaadinba inuu qofka ka soo qaado rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi amaa yaksha aladii yarfacu ra'sahu qabla aliimaan an yuxawil allahu ra'sahu ra'sa ximaar muttafaqun caleyh miyuuna ka cabsanahayn ka madaxiisa kor u qaadaya imaamka ka hor ilaahay subxaanahu watacala inuu madaxiisa u bedelo madax dameer yani cuquuba rasuulka calayhi salaatu wasalaam goodi adag buu lan qaaday inuu haris u yahay qofka imaamka madaxiisa kor u qaadaya markuu maalan rukuucda ambaba sujuudda oo kale intuuna imaamka kor u qaadin mukhaalafada kalenu sheegnayna waa la mid de inuu ka hor maro ya waa la mid inuu la socdaa iyana ma banaano waciidkaa shadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku saaro in madaxiisa madax dameer laga dhigo ilaahayna awood buu leeyahy inuu madaxiisa si dhaba madax dameer uga dhigo waxa ilaahay subxaana watacaala maskaxdiisu maskax dameer ka dhigi kara aan waxba beliid oo waxba kala gerinaynoo dee daboolan dameerkana markaas yani tashbiiha lagu sameeyey waxay culamada qaarkood yidhaaheen yani nooc qofkan inuuna ahayn qof soo jeedo maskaxdiisu ay fiicantahy aya ayuu tilmaamaya waayo mar uu hadduu qofkuna garanayo imaamku isagaa salaada ku hogaaminaye dee mar unbu imaamku markuu ka baxo unbuu ka baxaya miyuu ka hor ka bixi karaa ya haddaa deg degan inuu rukuucdii uga horreeyo amba sujuuddii uga horreeyo maxaa keenayso deg deg maaha laakiin hadduu maskaxdiisu keenayso in imaamku ka hor salaadda aanaad ka baxahayn dee muu arrinkaa sameeye nooc markaas yani xagga maskaxdiisa dameernimo oo kalea ku jirta macnaheedu wey ya maskax la-aan oo kalea ya lanna xayawaanaadkii kale lama sheegin racsi ximaar baa la yidhi culimada qaarkood baa arrinkaana tilmaamay waxaa ka mid a gefafka markaas salaada dhexdeeda ku faafsan tarku lidminaan fi rukuuci wasujuud wa fi lqiyaam inaan qofkuu ka tago arkaanta salaada inuu dumaaniinadii la yimaado xasiloonid dumaaniinad iyo xasiloodina waa ruknu min arkaani salaa ka mid a in markaas qiyaamkii markuu istaago waxa weeye una ku xasilin rukuucdii markaas waxa weeye inuuna ku xasilahayn sujuuddii markaas inuuna ku xasilahayn daabidkeedina waa maxaa waa in yani uu ku dego oo xubin walba meesheedii markaas ay tagto oo markuu qiyaamka rukuucdaas uu maalan oo kale rukuucsan yahay si dhammaystiran dee xubnihiisoo dham ay rukuucaan markuu sujuudsan yahay xubnihii oo dhan markaas uu ka sujuudo markuu rukuucda ka soo kacayo si dhammaystiran uu isku taago markaa dumaaniinadaas waa ruknu min arkaani salaa xadiidkii waxay markaas mashhuurka ku almusiyi salaati ninkii masjidka soo galay ee tukaday ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam wiima salaamay deetana rasuulku markuu ku irjic fasalli fa innaka lam tusalli noqo oo soo tukan maa tukan buu muuqaalkii salaada wuu leeyihi haddana rasuulku wuxuu maa tukan orodoo soo tukan buu mar labaad buu soo tukado haddana salaamay rasuulku suu yimi suu haddana ku noqo haddana mar saddexaad markaasuu yidhi markii saddexaad ma garanay intaa wax dhaafsiisan ee bar rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay maxaa ka mid ahaa waxay markaas waxaa ka mid ah in adduma'niin ayaa ka mid ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم اسجد حتى تطمئن ساجد طما صلاه انه wax way dumaaniinad kula yimaado waxa culimada halka kala soo baxay waxa uu ka tagayay waxa markaas ay ahayd dumaaniina fi salah xasiloonidii markaas arkaanta salaada lagu xasilayay ayuu ninkaas ka tagay dadana rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu u jiiri ma tukan ku noqo salaada suud waxa xadiid waxa sheekh albani waxa markaas yani tasxiixinaya ku soo arooray إن رسولك عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعه ولا سجوده dadku waxa ugu tuugna maxu qofka salaadiisa xadaay sidoo xadaya ma dhameystirayo rasuulka kaleey salaatu wasalaam rukuucda iyo sujuuda ayaa markaas waxa weeye una dhameystirahay marka degdegaas in badan buu dadku ku jiraa wada aragteeno markuu rukuucayo yani si degdega marka waxa weeye iyo markuu sujuudayo yani foorarsanayo haddana soo kacayo haddana foors degdeg uu ku jira oon arkaysa inay bilaa dumaaniina yihiin oo rukni dhan oo arkaantii salaada ka mid a ayay ka tegayeen dadka noocaas sidaa deg dega u tukanaya aan ku xasilahayn rukuucdii iyo waxay markaas sujuuddii iyo arkaantii kale dumaaniinada loo baaha aad ba khaladkaas u faafsan yahi waxaa ka mid a markaas khaladada iyo gafafka faafsan aljahlu bisunna fii sifati rukuuci wasujuud inaan sunnada la garanahayn sifada ay leedahay rukuucdu iyo sujuuddu marka qaabka waxa weeye markaas loo rukuucayo iyo qaabka loo sujuudayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa markaas inoo sheegay dee waxaa waajiba qofku inuu barto oo markuu rukuucsan yahay markuu sujuudsan yahay inuu markaas yani dhabarkiisa waxa weeye uu simo oo waxa weeye markaa rukuucdii iyo sujuuddii dumaaniinadii markaas waxa weeye uu kula yimaado oo markuu sujuudayo yani xubnihii markaas yani uu ka sujuudo rasuulka calayhi salaatu wasalam waxa la amray inuu toddoba xubnood ka sujuudo markaas qaabka waa hadduuna qofku baran yani qaabka marka la rukuucayo iyo qaabkii markaa sujuudda hadduuna baran weliba afka in laga barto maaha si ficliyana waa in loo barto rukuucdii qofku uu idhaa qaabkaanu rukuucaya madaxaygu waxay markaas iyo dhabarku masamayn ila rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu rukuuco waxaa soo rarta haddii biyo lagu shubo yani inay ku sugnaadaan dhabarkiisi ayay ku dhawaanaya yani markaas dhabarkiisi inuu toosan yahay oo madaxuu la samey oo dhabarkiuna kor u taagahayn madaxii kor uu taagahayn hoos waxa markaas uu u dhigahay waa inuu qofku markaas iska saxo kadalika sujuudi qaabkii saxdeed waa inuu iska saxo hadii kale maxaa dhacaysa in qofku markuu yaani sidoo uu rukuucayo madaxuu foororinayo iyo dhabarkii amba kor uu taagayo qofkii macduura laga hadli maayo dhabarka ka ka kabantay ka jaban in toosin karayn dhabarkiisa kaas laga hadli maayo ilan ahkaamtu waxay ku xirantay qudrada mar walba fattaqullaha masadad la waajiba ma'a al-ajz soma waajibka samaxa loo shardiyaa alqudra wal istidaa laakiin ajzi day markaas qofka looma shardiyo hadduu taagnidii ka caajiso fadhiga waa salaada ku tukanaya laakiin qofkii karayay waa inuu dhabarkiisa toos ka dhigo dhabarka iyo madaxa markaas waa inuu sumuno korna u taagin uuna foorarin qaabkii kale rukuucdu markaas waa inuu la yimaado wahaakada sujuudi waxaa taa ka dhalanaysa cadamu sujuud calaa sabcin inuuna qofku ku sujuudin toddobadii xubnood ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam yuri umirtu an asjuda calaa sabc toddoba inaan ka sujuudo waxay markaas ayaa la amray uu tilmaamay wejigiisa iyo sanka iyo labada waxay marka gacmood iyo labada jilbood iyo waxay markaas adraaf alqadamayn lugaha farahooda markaas waxa weeya hor toddobadaa xubnood waa inuu qofku ka sujuudo oo qofku iska waxay markaas iska saxo in badan waxaad arkaysa waxay ka sujuudeen foodaa hore intan laakiin sanka iyo intaa wejiga dhulka markaas wejigoo dhamaystirno sanku ku jiro waa inaad dhulka dhigto laakiin foodaa hore haddaad ku sujuuddo wejigii sankaa ka mid a sankii markaas kamaad sujuudin salaad qaabkaa sujuuddaadana khalad baa ku jira bal axaadiista qaarkood sheekh culimada qaarkood ee taxsiina waxaa ku soo arooray laa salaata liman laa yamasu anfuhu alcard salaad ma laha qofkaan sankiisu dhulka taabanay waa xubnihii laga sujuudayey ee wejiga xubintaas ayuu ka mid yahay markaas waa in la iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay waxaa ka mid a markaas khaladada iyo gafafka badan karat alxaraka fi salaa ligayri xaaja dhaqdhaqaaqa faraa badan salaada marka lagu jiro iyadoo wax baahiyoo keenaya inay jirin dhaqdhaqaaqiyo markaa salaada jinsiga yani dhaqdhaqaaqii salaada ka baxsan inuu qofku iska dhaqdhaqaaqo culimada fuqahada qaarkood xarakaadka waxay markaa yani salaadii qofka dee kaga burinaya qaarkood baa markaas yani tirayba u shardiyeenba laakiin taas wax daliil kuma soo aroorini qofku waxay markaa salaada markuu tukanayo dee waa inuu khushuuc la yimaado khushuucda qalbiga uu ka khushuucayana waxay keenaysaa xubnihiisuna markaas inay degdegaan xarakaadkaa faraha badan ee bilaa baahi u dhaqdhaqaaqayana waxay kutusaysaa markaas khushuucdaa waana waxyaabaa qofka shaydaanku ugu waswaasiyo dadka qaarkood baa markaasunbuuba ku waswaasaya dharkiisa iyo garhkiisa iyo ma garanaysaa qaar baa ku dhawaanaya inay firinka la soo baxaan bagar feedhe feedhaaba salaadda dhexdooda ya dharkiibuu ku mashquulaya oo ku wareerayaaba salaaddii isagoo ku jiro taagan waa shaydaanka u rakabaya moogta u dhiibaya maxaad moodaysa inuu isagu iswado hadda markuu halkan joogay muu is egeegahayn halkan markuu jooguna salaada ku jirin ismuu egeegahayn salaada ma garay markaasunbuu bilaabaya waxaa ka sii daran ya ka daro dibu dhal weeye waxaa ka sii daray masaajidada qaarkoodoo markaas xaggan hore lasoo dhigay muraata waleed oo tan dee garanaysa qofku toosu iskaga arkayaba rasuulka alayhi salaatu wasalaam markii loo keenay ambiyaaniyata abijahamkii calaamadaha lahaa waa mukhaalafaadka markaas xagga masaajidada ku saabsan ee salaadana xidhiirka la leh waa kiiga qaada yidhi dee faina alhatni can salaati anifan salaaddii bay iga mashquulisay haddaba waa maro calaamaduun bay leedahay xataa sawir waxbay markaas may lahayn dad bal ka warran markaas muuqaalkan shaashadan dhane qofka tukanaya hadii lagu soo hordhigo ya waa inaba waxau yihi ma garanaysaa waxyaabaha badana ayaa wuxuu yidhi masjid buu ka kaco sheekh adig annaka adigaana tujinaaye qolada naga soo horjeeda hortiyaa tujinaaye ya masaajidadeenu waxay u baahan yihiin in sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam la waafajiyo oo tasaahulka iyo fududaysiga la iska ilaaliyo oo waxay markaas m talaxtagga lagu talaxtegayo xagga qurxintooda ayna keenin markaas yani iyaday tahay shay sunada khilaafsan masaajidda qurxintooda in lagu talax tago oo waxay markaas nahyigu ku soo arooray inayna keenin markaas waxyaabo qofka salaadiiba ka mashquulinaya in maxaan ku dhaha la keeno marka muraadaha noocaas oo kalea ee masaajidda haddii lagu sameyo waa in la bedelo de si yaro fudud baa loo bedeli karaa oo tan maxaan ku dhahay dee beer social maxaa la yidhaha soo maha ayaa lagu dhejin karaa si fudud baa loo ayaa loo bedeli karaa marka haddii maalan oo kale de waxa laga yaaba mararka qaarkood iyadoon ciddii masjidka mas-uulkeed la socon baaba injineerku dhisi karaa way dhacdaa yani ila cid baa masjidka loo dhiibaya dhis baa la odhanaya cidda loo dhiib masjidka markaas dee hay mas-uulka ka amba imaamka ka inuu markaa ka warhayn baa laga yaaba kadib marka la dhisun ay soo ifbaxdo de laakiin maxaa la doonaya waxyaabaha ilan imaamka mas-uuliyad baa saaray cidda masjidka ka mas-uuleen dadka masjidka dhexdiisa waxa salaada ka mashquulinaya waa in laga hortaga de oo muraadada laga suuliyadi la iska daawanaya dii kale farahay ka baxaysa de haddaad halkaa ka aragta ka warran ayaro kaa saaran hay ya soo iska biimaysa sidii horeba khaati loo taagnaa sheekh waswaaska iyo khushuuc la-aante haddii mid kalena lagu soo daro ka war soo kama sii darayso dayib allahu lmustacaan waxaa ka mid a markaas kafafka faafsan cadamu mutaabacati aliimaan iimaanka inaan la raacin marka salaada dhexdeeda iyada waanu sheegnay iimaamka markaas waa waa markaas waad raacaysa ood fan gashanaanaysa soo maaha mana la soconaysid aadna uga dambay maysid kana hormari maysid inamaa jucila alimaamu liyutama bih faidaa rakaca farkacu waidaa sajada fasjud waad fan gashanaanaysa waxaa markaas laakiin kani uu ku saabsan yahay marka waxay markaas salaadii la yimaad uu soo galo qofku masjidkii imaamku markaas xaalad ku sugan isagoo sujuudsan buu yimi tusaale ahaan oo kale waa inuu markaas sidaa u yahay uu ku raaco sujuudo xaaladda uu samaynaya ee imaamka lagu raacayo marka dadka qaarkood way waxa weeye markaas way iska fudaystaanoo wuxuu garanayaa rukuucda in la tirsanaayo say jamaahiirtu ku tegeen qofka ragcadda waxaad ku tirsan kartaa inaad rukuucda ka soo gaadho marka wuxuu leeyahy sujuudda mar haddaana tirsanahayn iska taagnow ya waxba soo kacay iska taagno amba atixiyaadka u fadhiise bar iska taagno jaakir weeye moogta imaamka in loo jaakiro sheekh looma baahno imaamka waxaa la doonayaa siduu yahay inaad u raacdaa la doonaya markaad masjidka soo gasho hadduu rukuucsan yahay waa inaad rukuucdo hadduu sujuudsan yahayna e waa inaad sujuuddo ajar baanad ka helaysa xataa haddaanad ragcaddaa tirsan cibaadaad gashay maxaad u degdegtood gashay cibaadaad gashay ilaahayna subxaana watacaala ajar buu kaa siinaya walow ragcadda ayaana tirsanay markaas siduu yahay imaamku waa in markaas la raaco oon ragcadda rukuucda markaas hee aan la eegan taasuna aad bay u badan tahay oo waa ay jirtaa waxaa ka mid ah waxyaabaha markaas saas oo kale aad jafafka faafsan haye sheekhu yuusuf ad yar eegeysaa cadamu muwaafaqati alimaami fi ta'miin inaan imaanka lagu waafiqin ta'aamiinta faatixada markuu aamiin leeyahay inaan iimaanka laga waafiqin waxaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam yihi idaa amana اlimaamu faaminuu imaamku markuu yidhaaho aamiin uu yidhaaho markuu ka dhammaado maho markuu sidaa u guda galo waayo riwaayaddii kale waxay tilmaamaysa markuu yidhaaho waladaalliin aamiinta lama sheegin faquluu aamiin marka labadaa xadiis way soo fasirayaano waa markuu waladaalliin dhammeeyo ee aamiintii uu sidaa u guda galo waa inuu waxay markaas maamuumiintuna aamiinta ay waafajiyaan marka ta'miinta imaamka iyo ta maamuumiintu waa inay iswaafaqdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ajar weyn buu u ballan qaaday fa inahu man waafaqa ta'miinu ta'miin almalaa'ika qufira lahu maa taqadam min dembigiisa waa la dhaafayaa buuri aamiin aamiinna macnaheed waa maxay allahuma istajib ilaahu naga aqbalo naga ajiib weeye waa duco marka imaamkiina waxay markaas dee uu duceeyey adigina waxay markaas waa waa ducays waa laba duco oo labada dhinac ba iskaga dhacay iyo tii saddexaad oo tii malaa'igta markaas isku dhacaan ay iswaafaqaan ilaahay subxaana wa tacala waxay markaas waa aqbalaya qofkana dembigiisa waa lagu dhaafay lakin hadday mukhaalaf ay ku dhacdo dee isu ajarkii lama helayey halkaa markaas khaladka ka yimaado waa maxay in aamiinta imaamka lagaga horeeyo ta badan oon la sugin intuu aamiin odhanayo oo markuu wala daaliin marayaba iyaduna aamiinba gaadhinba una gaadhinba waxa weya una dhammaynba tanqiimkii waxay markaas ku jira ka ayaa aamiin la odhanaya isaguna keliguu aamiin odhanaya iskuma dhicin markaas ta kalena waa maxay marka aamiin uu yidhaaho in laga sii dambaysiiyo oo isagoo aamiin uu yidhaaho dabeetana maamuumintiina kadib aamiin ay yidhahaan ay ka dambaysiiyaan labaduba waa khalad faaminu fadu tartiib iyo tacqiib bay faa'iidaynaysa marka way sifan gashay yihiin markuu sidaa u galo aamiinta intuuna sidaa u gala wala daaliin uu dhameeyo waa inaad aamiin laga daba yeedho marka qofku waa inuu sabraa la doonayay ya naftaada waa inaad yani xabis ku samayso ood sugto oo sabr tasbiir y in yar weeye wax yar weeye hadda intaa dadka badankooda intaa isku khilaafayaan ya caamo iyo maxaa la odhanaya iyo caalimbadee da waa caamtani dadka cawaamta qura gaar kuma xataa dalabatulcilmigay ku jirto waxa weeye markaas waa wax yaroo ilbiriqsiyaa weeye laakiin de waa kafladda iyo muganaanta ayaa markaas keenaysa taana markaas waxaa loo baahan yahay in laga digtoonaado oo markaas waxa weeye la iska ilaaliyo waxaa ka mid a markaas waxyaabaha markaas gafafkee faafsan an yukabira takbiirat alixraam wahuwa raaki in takbiirat alixraam lala yimaado iyadoo la rukuucsan yahay iyadoo waxay markaas qofku rukuucayo inuu takbiirat alixraam la yimaado takbiirat alixraam waa takbiirta salaada lagu xidhanayo rukni arkaanta salaada ka mid a waxaa lala imanaya qofku iyaduu taagan yahay ayuu la imanaya soo maaha marka waxaa dhacda marka imaamka rukuucda uu kusoo gaaro qofkii masjidka soo gal markuu rukuucda imaamka kusoo gaaro inuu markaas waxa weeye isagoo rukuucsan uu la yimaado takbiirat alxram sawaabkuna waa maxay takbiirat alxram isagoo taagan waa inuu la yimaado kadib markuu takbiirat alxram isagoo taagan la yimaado waana rukni min arkaan salaa oo salaadday ku xidhmayso waa inuu markaa takbiiratu rukuucna uu la yimaado culimada qaarkood waxay leeyihiin takbiirat rukuuc waxaa waxay markaas kaga filaanaysa hadduu ka tago takbiirada takbiirat alxram laakiin sida saxdi markaas fiican waa inaad la timaado takbiirat waxay markaas yaa rukuucna laakiin haddaad ka tagto dee salaadaadi ma burayso laakiin takbiirat alxramkii haddaad ka tagto dad qaarkood iska rukuucaan baday taas mayna qaar ba iskaba rukuucaba imaamku rukuucdum ku jira wuu iska rukuucayaa muu xidha salaadii mabuu xidhan bada isagu waxaa laga yidhi adigu salaaddiiba maad xidhan de horta horta salaadda xidho soo maaha laakiin kii salaadda adigoo xidhanaya waa asalku waa inaad adoo taagan takbiiradda la timaado exraam kadibna aad aada rukuucdo de taasina aad bay ufaafsantahay deg degaa keenaya maaragtay deg degaa keenaya waxaa ka mida markaas waa qodobkan markaas kaasaaba yani anugu sii baraarujinayna oo ku ka keene alisraac idaa qiimat الsalaa aw qubayla rukuuc اlimaam in qofku aada u degdego marka salaaddii la aqiimo amba imaamku inuu ku dhow yahay inuu rukuuco inuu rukuucii ka kaco waa tii keenaysa takbiirat اlixraam in laga tago amba isagoo rukuucsan rukuucayo qofku inuu la yimaado maxaa keenaya marka salaaddii la aqiimo ambaba markaas waxa weeye uu arko iyadoo imaamkii waxa weeye rukuucdii uu yani ka kacaayo inuu u degdego rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi waxay ma garanaysaay idaa ataytum idaa uqiimat الsalaa ma garanaysaay waxay markaas falaa taatuuha wa antum tascan wacalaykum bالsakiina famaa adartum fasaluu wamaa faatakum faatimu haddii salaada marka la aqiimo imanin idinkoo degdegaya idinkoo degan kaale waxaad soo gaadhaan tukada wixii idinka tagana dhamaystira baradeen shidaba ilaahay subxaana watacala kumuu gelin maxaad iska sii daynaysaa ha degdegi ba rasuulka calayhi salaatu wasalam u leey waxaad soo gaadhana la tuko wixii ku dhaafana kadib dhamaystir ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin deg degi muxuu keenaya in markaas arkaantii wax ka mida laga tago takbiirat alixraamkii laga tago in qofku markaas si caadiya una dee waxa weeye u rukuucin oo degan oo xasilooni salaaddii una ku gelin oo bilaa khushuuc salaaddii waxay markaas uu ragcaddaa ku tukado ayay keenaysa marka calaa rislka ayaa loo bahay inaad si degan insha allahu tacaala shaydaankaa deg deg waa min ashaydan alcajalatu min ashaydaan shaydaan baa degdegay dadken weynan soo maha kaa cibaadada kaa dedejinaya ugu daran hadaba deg dega shaydaan uu kugu ridayo waxaa ka mida markaas raf gafafka waxay markaas faafsan bastu daracayni fi sujuud in marka qofku sujuudsan yahay dhudhumadiisa markaas waxa dhulka ku bahardaadiyo ku ballaariyo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi waay waxay markaas ictadilu fii sujuudi walaa yanbasid axadikum inbisaad اlkelim sujuudda waxay markaas yani si waxay markaas yani dhamaystiran oo waxay markaas yani xubnihiisa toos xubnihiina toosinaysaan utukada midkiinayuna u sujuuda midkiinayuna isballaarin dhulka isku bahardaadin sida aygu markaas lugihiisa gacmihiisa dhulka ugu ballaariyo ugu fidiyo marka dadka qaar markay sujuudayaan waa qaabkii sifadii sujuudu bay noqonaysaa dhudhumadii dhulka saa ugu ballaarinay o dhigay soo maha qaab markaas aygu siduu fadhiistoo kale dhulka ugu ballaariyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu diiday qaabkii ayguna ku shabahna waa tusaale xun waxaa iyana la mida ilsaaqu diraacayni biljamb in maxaan ku dhahay labadii waxay markaas yani diraac inuu qofku gacmihiisa ku dhejiyo labadii jambi markuu sujuudsan saa ugu dhejiyo marka sawaabku waa maxay inaad waxay markaas ka durkiso oo waxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay markaa diraaceenkiisa waxay markaas ka dee turkin jira maxay dhinacyadiisa iyadoo qofkana aan dhibahayn qofkana aan dhibahayn dhulkiina markaas aanad ku dhijino kor aad uga qaado wey laakiin aad waxay dhulka ku ballaadhiso iyo inaad waxay isku dhejiso labaduba sifadii sujuudda saxdahay waa ay khilaafsan yihin oo waa ay ka duwan tahay waxaa ka mid a markaas waxa weeye rafcu yadayni liducaai bacd rafcu lyadayni liducaai ka sifati ducaai ayib waxay markaas fii xaali rukuuc in markaas qofku gacmaha kor ugu qaado sidii waxa weeye markaas markuu ducaysanayo o kale gacmaha kor ugu qaadayey markuu rukuucayo takbiirat alixraam marka gacmaha kor loo qaadayo waxaa soo aroortay rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo maaha garbaha lala sameeyaan ba dhegaha tacaludooda lala sameeya qaabkaa weeye mar kastoo gacmaha kor loo qaadaya salaada dhexdeeda dadka qaarkood markay gacmaha kor u qaadayaan in badanoo ka mid waxay ugu qaadaan sidii qaabkii ducada saasuu leeyahy samica allahu liman xamida qaabkaa waa sida ducada salaada dhexdeeda gacmaha in kor qaabkaas loogu qaadaa meelay ku soo aroortay ma jirto aad buu u fahamsanyay ilaa dee dadka dalootob cilmiga barta mooyaan ya sidaad ugu qaadayso waa maxay waa qaabkii waxa markaad aada xidhanayso aada ugu qaadayso aad ugu qaadayso laakiin qaabkii sida ducada gacmahaas sidaa markaas yani gacmahaaga inaad wejiga kusoo jeediso wey gacmahaaga baabacadooda inaad wejiga kusoo jeedisaa salaada dhexdeeda markaad rukuucda aad ka soo kacayso meelaha kaleba may soo aroorin laakiin sidii markaad xidhanayso oo kale ayaad kor ugu qaadaysaa khaladkaasi wuu faafsan yahay in markaas dee laga digtoonaado ayaa loo baahan yahay waxaa ka mid a khaladada markaas waxa weeye dhaca inaan cadam ikmaali asufuuf safafka inaan la dhamaystirayo ka qalqaloca salaadii la iska galo cadam ikmaali sufuuf safafka inaan la dhamaystirinoo safafkii oo kala dhiman xagga dambe laga xidhay weeye taas yani saf alawal falawal baa la dhamaystiraya siay safafka u kala horreeyaan ayaa loo dhamaystiraya waxaa ka mid a cadamu taswiyati sufuuf safafka inaan la simin imaamku inuuna markaas barin dadka tukanaya ina safafka simaa oo salaaddii si deg deg unu iskaga xidho rasuulku ficliyan buu saxaabada u baray ilaa ay ka fahmeen safka simitaankiisa ficil ahaan buu u baray inay safka simaan ilaa ay ka fahmeen marka in la fududayso maaha waxyaabaha markaas sidaasoo khaladada ka mid a waxaa aadaawu naafila waqad qiimat asalaa in sunno qofku iska sii wato iyadoo faralkii la aqiimay rasuulka calayhi salaatu wasalam wuxu uhi idaa qiimat asalaa falaa salaata ila almaktuuba ba ila lati uqiima haddii salaadii la aqiimo salaad ma jiro isoo la tukanaya ilaa faralkaa la aqiimay mooyaane markaas ma banaana iyadoo la aqiimay inaad horta gashaa ma banaano salaad sunaa iyadoo faralkii loo aqiimay faralkaasaa la tukanaya haddii markaas sunnihii waxa weeye markaas aad ku jirtayna sunnihii waxa weye markaas dad ku jirtay waxa weeye waad waad ka baxaysa amba waad jaraysa waliba qaarkood waxay leeyihin dee laa salaata bay leeyihin waa la jarayaaba ka bixitaan uma baana qaarkoodna waxa weeye markaas waa laga baxayaa bay leeyihin haddii markaas yani de ay maala atixiyaadkii oo kale uu marayo oo rukuucdii uu weydaartay wuu waxay markaas fududaynaya sala maxaan ku dhahay uu soo fududaynaya markiibu ka baxay lakin hadday ragcadoo kale ku harsantay tusaale ahaan oo kale waad taagantao waad xidhatay ya ragcad baa ku harsan markaas waad waad waxa wey markaas waad jaraysa ma sii wadanaysa ma banaano salaadda faralkaad gelaysa wayna dhacdaa oo aad ba khaladkaas u faafsan yahay waxyaabaha markaas kifafka ee faafsan waxaa ka mid a رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة صلاة مركا لغا بخو ان قعمها كور لو قادية دعاء دي امامك لسوغي شيخ نو دعاء دعاء صلاة waxay ku soo aroortay sujuuda rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu markaad sujuudan sujuudsantiin ducays waxay mudanta ilaahay subhanahu wa ta'ala idin ka aqbalay iyo taxiyaadka ugu dambeeyay rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu qofku ducada wuxuu doonayaa ka doorto markuu salaada qabla salaam intoona ka sii bixin laakiin sheekh oo noo ducay dee saxaabadii rasuulka kumay odhan sheekh oo noo ducay kumay odhan saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo kaana ilaahay nooga duco badnaa maynaan gaadhahay rasuulkana kamay sugnaan saxaabadana kamay sugnaan taabiciintana kamay sugnaan waxa weeye markaas cidda waa iska istixsaanu bay noqonaysaa cidda yadhaha waa ducada waxa weeye markaas waa cibaado cibaadadana rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagaga deenaya salaada rasuulku markuu ka baxo wuxuu la iman jira astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah halaaa takbiirta waxay markaas ayuu la yimin jiray adkaarta ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ula yimin jiray waa laynoo sheegay intaasoo adkaaradoo kala duwanoo salaadda kadib rasuulku ohan jiray haddii salaadda kadib duco joogta rasuulku saxaabada u ducayn jiray waxaad isleedihin lama sheegeen ma suurtagal ba iyadoo adkaartii waxaway markaa kala duwan ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaadda kadib saxaabada tu amray ay soo aroorto la soo wariyey inaa si joogtaa rasuulku saxaabada ugu ducayn jiray oo aamiin ka daba ohan jireen oon la soo guurin ma suurto gelaysa baa idinla taha abadan taasu suurtagal maaha marka waa shay cibaada mana banaano markaas inuu qofku yidhaha waa iska fiican taha may soo aroori waxaa ka mid a markaas yani masxulweji bilyadayn in gacmaha markaas wejiga lagu masaxo markii ducada laga faaro iyana wax daliilo kusoo aroori ma jiro wax daliilo kusoo aroori ma jiro waxaan ku gebagabeynaynaa laba qodob oo imaamka ku saabsan tadwiil ilimaami fi salaa bima yashuqu cala annaas in imaamku dadka uu ku dheereeyo salaada wax dhibaayo qiraacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu man ama binnaas falyukhafif qofka dadka tujiya ha fududeeyo fududaynta markaas waxaa loo eegaya waxay markaas dee salaad walba qiraa'adeedu sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo hadigiisa ku soo aroortay taa waa loo eegaya dadka kugu daba tukanayana waad u eegeysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaadda ilmo yaroo ooyay salaadda dhexdeedu usoo gaabiyey soo maa marka qofan taagnidu ku adag tahay amba xanuunsanaya hadduu kugu daba tukanayo ood ka warayso waa inaad waxawey markaas aad soo gaabiso waa in markaas axwaasha ma'muumiinta dee imaamku ula socdo sunnada rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ee uu ilaaliyo salaad walbana wuxuu rasuulku ku tukan jiray dee way soo aroorto waa in lagu dadaalaa loo baahan oo maxaan ku dhahay taas way dhacdaa ku dheerayntaasu in muruqyadooda dhalinyarada muujiyaan bay weeyo de burburin odayada kaa dambeeya unaxariisaad baad ciiri doonta beri dhow ya waxaa ka mid ah oon markaas waxa weeye ku gebagabeynayna masku limaam mukabir sawt bilyad inuu imaamku mukabir sawt microfonka gacanta ku haysto markuu dadka tujinayo taas aad bay ufaafsan tahay dhalinyarada a'imada ah waaweyn iyo yar yar bayana dhalinyaro ohan markay dadka tujinayaan salaadaha jahriga ah weliba inay microfonka gacanta saa loogu qabsado yani waa sidaa mala waa la fahmayaa bay ilati marka wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin saasuu haysta sunno weyna sunna sunnada meeday sunnadu gacanta maxay haysay labada gacmood la isu saaro la saaro samaha cala sadr ya waaye rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi microfonka gacanta saa ugu qabso dabeetana ka tag sunnadan khilaafa sunnaad samaysa halkan maxaa loogu sameeyey microfonkan soo maaha in halkaa la sudho intaasoo wuxuu ku dhacaya qofku markuu gacanta ku qabsado mafaasid buu ku dhacaya mid diin cibaadada ku saabsan sunnadii waad ka tagtay sunnadii horta waad ka tagtay oo gacmihii halkaana saartay laba asul saartay soo maaha taa horta waad khilaaftay dayib waxaad khilaaftay waxay markaas codkaagii oo xajka ka baxay oo dabeetana dadkii waxay markaas wax gaadhsiiyey oo waxay markaas ayna saanu ugu tadabburin qur-aanka kariimka hadduu gaar ahaan microfonka aada u dalacan yahay taana waad ku dhacday waxa kaloo aad aad aad ku dhacday waxa weeye markaas aaladan dee waxa weye markaas in la ilaaliyo ay hayday aad fasaahadinaysa markiiba halkan ka xumaanaysa ila waxaa loogu talagalay in halkan la suray dhibaato kale waad ku dhacdo adigu codkan microfonka ka soo baxaya dhuuntaadu toos ugu dhacaya caafimaadkaagu waxyeelaya wayna ii sheegeen dhalinyarada qaarkood oo markaas xanuun cunaw kaga dhaca laanno ashaca cod baa ka soo baxaya waxay markaas microfonkan afkaaga saad u saarayso dabeetana dhuuntuu kaaga dhacaya markaad in badan joogtiiso marka dambe caafimaadkaaga xanuun buu ku keeni taa waxaan ugu gebagabeeyey a'immada ayay ku socotaa waa min baabi altanbiih waltabkiir waldikraa tanfacu lmuuminiin dadka ugu badan ee wax tujiya dee waxay markaas dhallinyarada iyo ragga aimadaa weliba naxnu ka salafiyiin waa inaan mar walba sunada dadka hormood ugu noqon alxamdulilah waxaa magarasa ahlusunna waljamaca salafiy sunan fara badan baa dee aanu soo soo noolnayn alxamdulilah soo maha ducada jamaaciga ee salaadaha kadib baa ka midee meel mid walba ducayn jiray imanka masaajido badan baa iska daayo alxamdulilah taana in la soo nooliyaa loo baahan yahay khilaafka mukhaalafada sunnada ku jirtee microfonka gacanta saa loogu qabsanayo mafaasidaasaa ku jirtee hala iska daayo hala iska daayo waxay markaas codkaaga halkan kor codkaaga haddaad doonaysa inuu fiicnaado cod kusii weyn wanaajiyo markaas dadka amba dadka aada u gaaro waxay markaas halkan gaarsiin halkan kor yaro qaadantay waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inay waxa weeyeen laba saf kugu daba tukanayaan cod adigu aad maqashiin kartaba oo microfonkan aan looba baahnayn waxaad iskaga sideyn doontaa laba safaa kugu daba tukanaya uma baahna ku maqlayaan kana xaaja tabliiqu sawt codka inuu gaarsiiyaa loogu talagalay intaasaan kusoo gebagabeynaya kole khaladad way fara badan yihin dee culumada kutub bayba ka qoreen laakiin waa xusuusin iyo baraarujinun wallahu subxaana wa tacaala aclam wabillahi tawfiiq wbaarak allah fiikum